caan uga ahaa anaa u furay marka hore maantana xiritaankiisii iyo ayuu ahaa waxaana u sheegnay inay micnaha dhalinyaradu ka faa'idaystaan ayna bilaabatay noloshii runta ahayd ee mustaqbalkooda ay ku dhisi lahaayeen inay tahay jaamacad ay leedahay koonfur galbeed in laga sameeyo magaaladan intii dadaalka ka geysatay madaxweyneha ayaan hore udha u dhex dhigay intii ka geysatay dadaal intii waxbiraddeeda isku mashquulinayso iyo intii usoo safarto u timidba runtii aad baan uga mahad celinayaa waana barnaamij koowaad ee micnaha horumarka ah ee ay ku tallaabsatay developmentiga ee koonfur galbeed